إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo ee raadiyaha islaamiga ah ee alfurqaan halyeygii fuliyey camaliyadii istishhaadiga ahayd ee ka dhacday beledweyne ayaa jeediyey dardaaran saameyn badan ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dilay gabar arday ahayd wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa deeq lacageed gaarsiisay dad dhibanayaal u ah madaafiic ay ciidamada ugandha ku garaaceen tuulo hoos tagta degmada janaale waxaa deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah laga fuliyey howlo raashin qaybin ah oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal qoys oo ka mid ah kuwa ay abaaruhu saameeyeen haweenka ku nool wilaayada islaamiga hiiraan ayaa wareejiyey hadiyado ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee furiimaha hore ku jira kolonyo ay wateen isbaysiga duulaanka ku jooga dalka ciraaq ayaa qarax lagula beegsaday gudaha waddankaas qodobada warka subax ayay intaasi ahaayeen faahfaahintooda ayaa idinku soo maqan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo dhammaystiran halyeygii fuliyey camaliyadii istishhaadiga ahayd ee ka dhacday beledweyne ayaa jeediyey dardaaran saameyn badan faahfaahinta warkaasi cabdisamed ayaa la diyaar ah maxmuud cabdulqaadir goosar waa dagaalyahankii fuliyey mid ka mida weeraradii xooganaa ee koob iyo labaatankii shacbaan dhanka kalena ku aadanaa afar iyo labaatankii bishii saddexaad ee miilaadiga ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa waraysi la yeelatay idaacadda islaamiga ee helandulus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona diray fariimo muhiim ah oo dardaaranno u badan ugu horeyn maxmuud ayaa macluumaad kooban oo isaga ku saabsan bixiyey horta aniga magaca aabaya hooyada iyo qanaa xariira maxamuud cabdiqaadir goosaar waxaana ku dhashay gobolka geda waxaana ka dhashay beesha mareexaan camalkan waxaan kusoo beeray sanadkii labada kun toban iyo lixdii ilaahay xilligiis ilaahay maa iskale subxaana watacaala waxaana kasoo shaqeeyey gobolka mudug ilaa aan maktabkan aan kusoo beeray intaas kadib wuxuu dardaaran u diray mujaahidiinta al-shabaab ee uu ka tirsanaa dadka mujaahidiinta waxaan u dardaarmayaa inay ilaahay ka cabsadaan ayagana subxaana watacaala oo maanta jihaad oo waxaa lagu jiraa ilaahay xaaladiisa u ogyahay jihaad ilaahay xaalkiisa uu ogyahay baa lagu jiraa maanta kenyaati iyo gaalo nooc walbaba maraykan etoobiyaan murtadiin wax allaale waxay ahayeen way isu soo bahaysteen maanta waxay isu soo bahaysteen waxaa waaye laa ilaaha ila allah maxamedan rasuulullahi sal alay slam inay shaqayn weyso adduunka oo dhanba uu qasmo oo macsiyada ay soo kor noqoto ayay raadinayaan annagana waxaan hawd u galnay mujaahidiin haddaan nahay oon gaalada oola dagaalamayna wax kale ma aha waa kitaabka ilaahi subxaana watacaala
sidoo kale dardaaraanadii uu diray maxmuud waxaa ka mid ahaa waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala cabsidiisa ilaahay cabsidiisa mar walba wayaan la hilmaami tawxiidka gacanta midiga waxaa lagu qabsan insha allah tacaala diintana hala barto diinta ilahi subxana watacaala jaahilnimo ilahi laguma caabudi karo qofkii dhaha ilaahay baan jaahilnimo ku caabudi wuxuu la mid yahay qof asoo indhahayo meel hawd iska qaaday oo kale marba geed ku dhacay mar walba wuxuu ku dhacay shirki weerarada ka dhacay magaalada beledweyne islamarkaana loo adeegsaday qaraxyada xooggan ayaa mas-uuliyaddiisa waxaa sheegatay xarakada shabaabulmujaahidiin waxaana ka dhashay khasaare baaxad leh oo la gaarsiiyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka maamul goboleedka hirshabeelle iyo sidoo kale siyaasiyiin taabacsan shisheeyaha xerada lama galay ee magaalada beledweyne oo ay ka socotay doorasho ayaa lagu qaaday mid ka mida weeraradaas halka mid kalena la egtay ciidamo gurmad u soo sameeyey iyadoona khasaaraha guud ee ka dhashay weeraradaas ay gaareen dhimashada konton iyo kow ruux iyo dhaawacyada sagaashan kale u badnaa xubno ka tirsan dowladda federaalka waraysiga uu bixiyey maxmuud ayaa ahaa mid dheer caawa ayaan insha allah qaybta xigta barnaamijka dhow waxa waraysiyada idinkugu soo gudbi doonaa ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dilay gabar arday ahayd zakariya cumar ayaa ka waramaya magaalada muqdisho waxaa si isdabajoog ah uga soconayo dilalka ay ciidamada dowladda federaalka u geysanayaan dadka shacabka ah maalintii shalay waxaa si bareer ah ay u dileen gabar inan ah oo saarnayd bajaaj meel u dhow isgoyska manibooliyo ee degmada shibis rasaasta ayaa waxaa ku soo furay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo bajaaj watay una muuqday inay soo dhaceen waxaana rasaasta lagu micineeyey mid ay jidka ku furanayeen nin ka mid ah ehelka gabadha la dilay ayaa saxaafadda uga warramay dhacdada galabnimadii gabar walaasheed ay isbitaal u raacday isbitaalka marka ay ka soo laabteen isgoyska waddadii xirantay marka bajaaj cunug yaraa dhabta u saarnaay marka gabadhii gabadhii xanuunsneed ee isbitaalka u raacday aa tiray meeshana waxaan ka soo gadanaa sambuus biibitgoyska ku taal marka niman bajaaj ku socdo oo saddex nin ah aa wadda furasho xabado ay rideen xabad ka mid ah aa gabadha madaxa ugu dhacday sababteedana xabaddaasay noqotay gabadha ayaa waxay ahayd arday ay ehelkeedu aad u jeclaayeen gabadha waxay ahayd gabdhahan hadda soo baxaya lix-iyo toban jirka oo ardayad ah fasalka sideedaad dhiganaysay ay noo ahayd marka ilaahaa naga oobsaday oo naga jeclaaday gabarh waxay ahayd baariyad ah oo jiiraanka iyo dadka xaafadda degan aad ay u jecel yihiin iska afgaaban wakhtigeeda intaas ku ekaay gabarta waxaa waaye wiilkayga yaree wadi maxamed lahaayo dhabka wadi xabadihii markii meesha isgoys ka dhaceen jidka lagu furinaya waa lakala orday marka gabartan waa dhaqaaq weys gabar yar waa dareemi kartaa adig anagoo niman rag oo adduunkan ku socon magaaladan ku ordayn aan iska cabsiinaa marka gabartii meeshay ku istaagtay saddex ragay aayeen wallaahi dhinaca madaxa waaye ciidamada dowladda federaalka ayaa dilal joogto ah ku haya bulshada magaalada muqdisho shacabka ayaa mararka qaar qayladhaan iyo isku soo baxyo sameeya taasina ma aynan keenin wax natiijo ah in ay dilalka sii bataan ma ahane wilaayada islaamiga Hirshabeellaha hoose ayaa deeq lacageed gaarsiiyey dad dhibanayaal u ah madaafiic ay ciidamada Uganda ku garaaceen tuulo hoos tagta degmada Janaale Cali Aadan ayaa faahfaahinaya dad dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyn ay ciidamada shisheeye ka geysteen deegaanka siigaale oo u dhow degmada janaale ayay walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose gaarsiisay lacag si ay ugu biiriyaan wax ka qabashada dhibaatooyinka soo gaaray hadday ahaan lahayd daaweynta dhaawacyada iyo dayactirka guryaha ku gubtay duqaynta dadka ay ciidamada shisheeye duqayntan ku dileen ayaa waxay tiradooda gaaraysaa shan ruux oo isugu jiro carruur iyo haween waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed awo cabdiraxmaan ayaa gaaray tuulada siigaale isagoo u tacsiiday dadka ay dhibaateeyeen shisheeyaha duulaanka ku jooga degmada janaale waxaan rabnaa insha allah tacala ilahina barakeeyo si guud ahaan lacag laba kun oo dollar ah inaan idin gaarsiino dadkii guryaha ee wax ka yeeloobeen oo ka burburay waxay ku dayactirteen guryahooda inaan siino iyagana insha allah tacala aan xusno ayaa rabnaa lacagaha marka insha allah si ay u kala daran yihiin ninkii la yidhahda cali maxamed xasan waxaan insha allah tacala aan siinaynaa laba boqol iyo konton dollar binti ibraahim iyo ciyaalkeeda waxaan siinaynaa insha allah tacala dadku saddex boqol oo dollar aan siin doonaa maryan yuusuf boqol ayaan siin doonaa faadamo muuse waxaan siin doonaa insha allah saddex boqol oo dollar shaakiro macalin laba boqol oo dollar xaawo ibraahim boqol dollar guryaha dadka wax ka soo gaaray waxaan siin doonaa insha allah iyagana waxay guryahooda ku dayactirtaan hadduu alidmo muslimo waxaan siin doonaa saddex boqol oo dollar maadey boqol dollar isaaq mad boqol dollar farxiyo jibriil boqol dollar dadka kale dhaawacyada fudud oo ilahi tacala uu caafiyo dhaawacyada soo gaaran iyagana waxaan siin doonaa insha allah tacaala iyagana wixii ka baabaxay cabdulaahi jiis konton dollar aan siin doonaa ibraahim dayib waxaan siin doonaa konton dollar yacquub dooyo waxaan siin doonaa konton dollar waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka hadlay dhibaatada ka soo gaartay duqeynta shisheeyaha siigaale magaalada siigaale culeyska ka dhacay faadama iyo caruurteeda laba laba gabdhood iyo habar hooyadooda inay meesha ku geeriyoodeen hoobiyaha markuu ku dhacay ma gurigooda ay joogeen ma dad beertooda joogay ahaayeen maxay ahaayeen gurigooda soo dhex imaaday lugti ee midgees baa saddex meel hilib go-an ee gacanta midxeesna hilib baa go-an ee gacanta midgeesna firiraa ku jira alxamdulilah ad walaayada islaamka nasoo garab nasoo siisi noo soo gurmudi alxamdu walaayada islaamka maanta alxamdulilah waxa u haynaa insha allah ilaahay gaalan ha jabiyo dhibkaa markuu dhaca kadib walaada noo soo gurmuday ayaga bartooda isku celiyeen waxay ku faaneen weliba inay dhaheen kuwa shabaaba ee koox shabaaba aan soo burburinay ay dhaheen weliba xataa aan soo baaba inay dhaheen wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa marar badan garab istaagtay bulsho badan oo ay dhibaateeyeen ciidamada shisheeye ee uganda iyo kuwa dowladda federaalka sanadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii ciidamada uganda ay dad maati ah ku xasuuqeen deegaanka golweyn oo isla gobolka ka tirsan kuwaas oo meydadkooda la geeyey magaalada muqdisho deeqdan ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaarsiisay dadka ay ciidamada shisheeyaha madaaficda ku garaaceen ayaa bixinaysa sawir ka duwan dadka bajaajleyd u badan ee ay dowladda iyo ciidamada shisheeyuhu muqdisho ku dilaan iyo kuwo ay dhac iyo bob u geystaan waxaa deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah laga fuliyey howlo raashin qaybin ah oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal qoys oo ka mid ah kuwa ay abaaruhu saameeyeen sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed amiin in ku dhow shan boqol oo qoys oo ka mid ah dadka danyarta ah ee ku nool degmada jawle iyo deegaanka ilbir ee hoostaga wilaayadii islaamiga ah ee mudug ayaa halkaasi raashin qaybin loogu sameeyey howlahan raashin qaybinta ah ayaa waxaa sameysay hay-adda al ixsaan oo taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab raashinka dadka la siiyey ayaa waxa uu ka koobnaa bur bariis sokor iyo saliid waana kuwan qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanadaasi oo cabiraya dareenkooda magacayga waxaa la yidhaahdaa aadan axmed maxamuud oo jooga een, degmada een, jowle waxaa la siiyey bariis sonkor bur saliid bal ka waran dareenkaaga maanta deeqda lagu siiyey daraankaygu aad u fiican yahay waa ku faraxsantahay aad iyo aad aad baa loogu baahnay magacayga raxmo xirsi caliya la yidha oo joogta ilbir maanta ilbir barwaaqa ka muuqanaysa waxaana soo gaarsiiyey amniga walaayada oo wadaadada ah ilaahayna siiyey aana soo gaarsiiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa koonfurta iyo bartamaha soomaaliya si isdabajoog ah uga wada howlaha gurmadka ah ee loo sameynayo dadka ay abaaruhu saameeyeen arrintan oo ay bulshadu farxad weyn ka muujiyeen haweenka ku nool wilaayada islaamiga ah hiiraan ayaa wareejiyey hadiyado ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee furimaha hore ku jira haweenka ku nool degmada buqa qable ayaa juhdi badan ku bixiyey diyaarinta hadiyado kala duwan oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta haweenay ku hadlaysay afkooda ayaa saxaafadda ugu warantay hadiyadaha ay ku wareejiyeen waxayna tiri anoo ku hadlaya habka gabdhaha ku nool walaayada islaamiga hiiraan guud ahaan waxay ugu taragaleen walaalahooda mujaahidiinta ah hadiyaad kala duwan oo aadna u fara badan hadiyaadkaas waxaa ka mid ah caagag gaaraya tiradooda sagaal boqol afartan iyo sagaal caag waxaa kaloo ugu tiragaleen wiilasha walaalaheenna aan ugu tira- sidoo kale waxay sheegtay noocyo kale oo hadiyadda ka mid ah waxaa kaloo ugu tiragalnay timir sagaashan kartoon ah waxaa kaloo ugu tiragalnay go'yaal hugsi ah oo ah boqol go' waxaa kaloo ugu tiragalnay qaxwo oo shan iyo labaatan kiilo ah waxaa kaloo ugu tiragalnay sokor oo ah loor iyo bar waxaa kaloo ugu tiragalnay cimaamada afar darsan ah waxaa kaloo ugu tiragalnay loor galley xanshirsan waxaa kaloo ugu tiragalnay wiilasha walaalaheena ah ee mishaare oo ah laba loor waxaa kaloo ugu tiragalnay lacag dhan gaaraysa siddeed malyan haweenka wilaayada hiiraan ayaa mar walba ka soo muuqda kaalimo muhiim ah oo aada loo bogaadiyo halka warkan aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan kolonyo ay wateen isbahaysiga duulaanka ku jooga dalka ciraaq ayaa qarax lagula beegsaday gudaha waddankaas sida ay ku waramayaan wararka ka imaanaya dalka ciraaq qarax xoogan ayaa lala beegsaday kolonyo gaadiid ah oo sidee sahay milatari islamarkaana ay leeyihiin isbahaysiga duulaanka ku jooga dalka ciraaq gawaaridan oo ah kuwa xamuulka qaada ayaa waxaa mid ka mid ah ay haleeshay miino waddada loogu aasay waxaana lagu soo waramayaa inuu soo gaaray waxyeelo xagga maadiga ah sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda ciraaq ayaa sheegay in qarax aan la aqoon cidda ka dambaysa lala beegsaday kolonyada xili ay marayeen waddada weyn ee u dhow magaalada alnaasiriya ee dalka ciraaq waxa uu intaas ku daray mid ka mid ah gawaarida ay waxyeelo soo gaartay lamana oga khasaaraha nafeed ee gaaray ciidankii saarnaa gaarigaas ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay madaxda sarsare ee dalka ciraaq iyo isbahaysiga caalamiga ah ee duulaanka ku jooga dalkaas kaas oo ku aadan weerarka qaraxa ah ee lala beegsaday warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa